bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal dhammaantiinba meel weliba o aad joogtaan waana saddex iyo tobanka bisha aga sannada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeystayaal warka rediyo wardheer oo dhan kulan looga hadlayay ammaanka magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa xalayto waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho iyadoona mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ay kasoo qeybgaleen islamarkaana ay ka hadleen ammaanka iyo siyaabaha wax looga qaban karo warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha rediyo wardheer maxamed nuur amiin shir looga hadlayay ammaanka caasimada soomaaliya ee muqdisho oo habeennimadii xalay ahaa ka dhacay xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa shir guddoomiyey ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid waxaana ka qayb galay laamaha ammaanka ee ku howlan sugidda ammaanka magaalada muqdisho ay ugu horeeyaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed iyo sidoo kale guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka banaadir shirka markuu soo idlaaday kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka ee dowladda soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed asigoona ka warbixiyey qodobadii looga hadlay shirkaasi iyo sidoo kale waxyaabihii laysla gartay shirka waxaa looga hadlayay guud ahaan amniga guud ee dalka gaar ahaana amniga magaalada caasimadda muqdisho shirka waxaa si aada qoto dheer looga hadlay hay-adaha amniga iyo qorshayaalkii amni ee la rabay in magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka wax looga qabto oo lagu xasiliyo dood iyo falanqayn ee kadib iyo qiimeyn lagu sameeyey xaaladaha amniga muddadii isbuuc ahayd ee lasoo dhaafay waxaa la isla qiray oo la isla taartay in isbuucaasi horumar ay ka jirtay xagga howlgelyada iyo amniga tusaale ahaan waxaa warbixinno cadcad oo numbaris iyo wax walba leh laga soo gudbiyey in hay-adaha amniga ayagoo iskaashanaya ay howl aada iyo aada u ballaaran aada iyo aadna runtii nabadgelya wax oga tartay oo isbuucii lasoo dhaafay qabteen wasiirka ayaa carrabaabay in intii howlgalkaasi uu socday gacanta lagu soo dhigay ilaa iyo toddoba-iyo toban unug ama kooxood oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasi oo ku howlanaa dhibaataynta iyo sidoo kale hagardaamada ay ku hayeen shacabka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya waxay burburiyeen gacantan kusoo dhigeen toddoba iyo labaad toddoba iyo toban unug oo ka mid ah unugyada kooxda nabaddiidka ah ee al-shabaab ee magaalada muqdisho ka howlgala kana wada nabadgelye xumida iyo badqanlaha ay ku dhibayaan shacabka iyo dadka soomaaliyeed toddoba iyo tobankaas unug ee lasoo qabtay oo kuwa qaarna ilaa koo iyo toban qof unugii uu gaarayay kuwa qaarna ilaa saddex qof inta u dhexaysa saddex qof ilaa koo iyo toban qof ahaa dhammaantoodna ahaa kuwa ku howlanaa falal ay ku fashilinayaan ku nijaxaabinayaan xaaladaha amni kuna dhibayaan bulshada degmooyinka howlgalladaasi ay ka dhaceen ee lagu soo qabqabtay waxaa ugu waxay kala yihiin kuwan soo socda degmada yaaqshi kaaraan wardhigley xamarweyne xamarjajab shibbis bakaaraha howlwadaag heliwaa dayniile iyo wadajir tootalka dadka shabakooyinkaas ama unugyadaas ka tirsanaa ee la qabtay soddon iyo sagaal xubnood oo dhammaantood ahaa dad lagu raadjoogay howlihii iyo falalkii kala duwanaa ee muddadii lasoo dhaafay dhacayeyna qayb aada iyo aada u weyn ka ahaa qaybo ka mid ah oo isla unugyadaas ah waa lagu raad joogaa ciidamada amniga ayaa aada iyo aad ugu raad jooga waxaanu rajaynaynaa muddooyinka dhow in gacanta lagu soo dhigi doono maxamed nuur wardhay redio muqdisho
wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdishakuur mire ayaa waxa uu jawaab kulul ka bixiyey hadal ka soo yeeray qaar ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi islamarkaana sheegay inay mucaaradsan yihiin dowladda federaalka oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka cali maxamed geedi warbixintan waxaa mar kale eegaya maxamed nuur amiin dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa jawabkooda waxay ka bixisay hadalla dhowaan ka soo yeerayay ra-iisul wasaarihii hore ee cali maxamed geedi oo ku eedeeyey ammaandirada ka taagan dalka soomaaliya inay qayb ka tahay dowladda federaalk ee soomaaliya cali maxamed geedi ayaa sheegay in dhibaatooyinka ka taagan qaybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya ay mas-uuliyaddeeda leedahay dowladda federaalk ee soomaaliya ayagoona kulan ay ku yeesheen magaalada nairobi u soo jeediyey siyaasiyiin dhowr ah oo uu ka mid ahaa cali maxamed geedi in dowladda federaalk ee soomaaliya ay tanaasusho iskana dhigta xilka maadaama ay ku fashilantay sida hadalka dhigeen ra-iisul ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya cabdishakuur cali mire oo waraysi siinayay laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa sheegay in wax laga xumaaday ay tahay in layska horkeeno dowladda federaalk ee soomaaliya iyo shacabka asigoona ku eedeeyey siyaasiyiin dana gaar ah kale siyaasadda soomaaliya waayena goob ay ka soo galaan siyaasadda in sida uu sheegay ay ku meeraystaan shacabka iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya sidii ay isaga horkeeni lahaayeen waxaan filaya in aanan inuusan qofka siyaasiga muhiimad siyaasadeed ku yeelanayn inuu isku da shacabka soomaaliyeed ka hor istaago taageerada ay dowladooda qarannimadooda u hayaan shacabkuna taas waa ka dhegsan shacabka soomaaliyeedna siyaasi danaysta oo oo siyaasadda albaabka ka soo gelay waayey marin habaabin uu sameeyey ma mudnanu wax mudan in laga jawaabo inay tahay ma jirto leanna hadda shabeelada hoose galuu tusaale hoos oo qaata shabeelada hoose duruufo gaara ka jiray dowladuna xisbaan bay ka samaysay oo fuud baa loo diray golaha wasiirada tegay madaxweynaha intervention ku sameeyey wax kasta oo bulshada soomaaliyeed amnigeeda iyo midnimadeeda ku dhimaya waa ku qasbanaa inaan si saxda oo sharciga iyo midnimada iyo danaha ummadda waafaqsana inaan inaan waafajino ku qasbana shacabka soomaaliyeed horey baa dad badan oo siyaasiyiin u isticmaaleen mar qabyaala ugu abaabuleen dagaalo ahliga u geliyeen jahada ugu abuureen kuwad magaca diimeed ku abaabuleen maanta marka uma baahno ummadda soomaaliyeed abaabul iyo iyo kicin iyo maran habaabin ka hor imaanaysa nabadda iyo dowladnimada iyo iyo hanaanka ay dowladda soomaaliya shacabka soomaaliya ay ku doonayaan dib ugu soo ceshadaan qarannimadoodii iyo midnimadoodii iyo dowladnimadoodii hadalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu imaanayaa xilli dhowaanahan kooxo siyaasiyiin ah oo ku shirayay magaalada nairobi si aad ay ugu dhaliilayeen dowladda federaalk ah ee soomaaliya mas-uuliyadda amni darrada ka taagan dalka soomaaliya inkastoo magaalada muqdisho xiliyadan ay kasoo wanaagsanaanayso xaaladii ay ku sugneed xilligii lagu guda jiray bishii ramadaan ee laga soo gudbay markaasi oo si aad ah looga dareemayay qalqal dhanka ammaanka oo ka taagnaa magaalada caasimadda iyo inta badan gobolada dalka soomaaliya maxamed nuur wardhe redio muqdisho xiisad colaadeed ayaa lagu soo waramayaa inay ka taagan tahay qaar ka mid a gobolada dalka iyadoona gobolada bakool iyo weliba sidoo kale galgaduud ay yihiin kuwa xiisadahaasi ay ka taagan yihiin warbixintan waxaa faahfaahinaya maxamed nuur amiin xiisada ayaa laga soo sheegayaa inay ka taagan yihiin qaybo ka mid ah deegaanada gobolka galgaduud iyo sidoo kale bakool kuwaasi oo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya u dhexeeyo deegaanka bakool ayaa wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in dagaaladaasi ay jiraan welina uu soconayo iskahorimaadyo u dhexeeya labada dhinac inkastoo aan la soo sheegin khasaarooyinka la soo gaaray dhinacyada dagaalamaya dagaalka ayaa waxaa xaqiijiyey inuu u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya ciidamadeeda iyo sidoo kale maleeshiyaadka al-shabaab mas-uul ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo ku sugan gobolkaasi bakool dagaalka ayaa sida la sheegay waxa uu ka dhacay goob lagu magacaabay garas weyne oo ka tirsan gobolka bakool lamana soo sheegin weli khasaare dhab ah oo ka dhashay dagaaladaasi haatan ka soconaya deegaanadaasi dhanka kale degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa waxaa ka taagan xiisad u dhexaysa maleeshiyaad halkaasi ku sugan iyo sidoo kale culamaadudiinka ahlusunna wal-jamaaca dagaalka ayaa la sheegay inuu salka ku haya magacaabistii gudoomiyaha gobolka galgaduud ee dhowaan dowladda federaalk ee soomaaliya ay u magacawday mas-uul ka tirsan dadka dega deegaankaasi waxaana maleeshiyaadkaasi ay yihiin kuwo taabacsan gudoomiyaha la magacaabay halka ciidamada la sheegay ahlusunna inay ka mid yihiin ay kasoo horjeedaan magacaabista gudoomiyahaasi xiisada ayaana dhalan karta haddii gudoomiyaha gobolka galgaduud uu gaaro gudaha gobolkaasi maxamed noor wardhe redio muqdisho
halkaad warkaasi kala socotaanna waa warbaahinta wardheer ugu yaraan konton iyo lix qof ayaa ku dhimatay weerar salaadii subax lagu qaaday masjid ku yaala magaalada kondooga ee waqooyi bari ee dalka nigeria weerarkan lala beegsaday masjidka ayaa la sheegay in subaxnimadii xadda ay soo qaadeen koox afka soo duubatay oo salaadii subax xilli lagu guda jiray rasaas ooda kaga qaaday dadkii halkaasi ku dukanayay weerarkan ayaa mar dambe la ogaaday waxayna dowladda nigeria ka hadashay shalay oo isniin ahayd dadka deegaanka ayaa rumaysan in weerarkan ay ka dambeeyeen kooxda mayalka adag ee boko haram kuwaasoo la sheegay inay si weyn u cambaareynayeen shacabka deegaanka sida ay gacanta u siinayaan ciidamada dowladda nigeria ee la dagaalamaya kooxda boko haram boko haram ayaa waxay sheegtaa inay u dagaalamayaan hirgelinta shareecada iyadoona muddo badan ay ka dagaalamayeen waqooyiga dalka nigeria sabtidii lasoo dhaafay iyo sidan oo kale kooxo hubaysan waxay weerar ku qaadeen deegaanka ngoma ee degmada maafa oo iyana ay ku dileen dad gaaraya laba iyo toban qof warkii oo aad kala socoteen warbaahinta wardheer khiyaartana dhegaysanaysaa xilligan waa nagaynta anigoo maxamed cusmaan xabiib ayaa idinla socodsiinayay waana inoo mar kale haddii aad laydmo inta ka horeysa nabadgelyo soomaalaa nabad iyo nolol